Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Somalilan Yuusuf Nuux Yuusuf ayaa qalab ciyaareed gaarsiiyay degmada Balli-Gubadle ee maamulka Somalilan. Qalabkan isboortis ayaa waxa uu ka kooban yahay fanaanadaha isboortiska iyo banooniga. Isku-duwaha Wasaaradda Ciyaaraha Gobolka Howd ee maamulka Somalilan, Idil Ciise ayaa faahfaahin ka baxshay qalabkan isboortiska.
Dariska quruxda badan oo run ahaantii anigu aan ku kalsoonahay markii wasiirka laga dhigay maadaama uu tadhase uu ahaa lambar tobankayagii sooyaal team waa ii sharaf oo anigana sharaf ay tahay oo maanta aad baan ugu farxay kolley muddo yaroo gaabanna wuu joogay anna isku duwo ahaan ilaa siddeed bilood baan imarka magacaabanahay mar anagii barasaabka iyo iyo wasiirkuba iyo wasiir ku-xigeenkuba dee barasaab ku-xigeenkuba dadka cusub baan nahay marka gobolka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dhalinyarada gobolka aan si wanaagsan oo sidii hore aan ugu shaqaynayay inaan ugu shaqayn doono.
Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii goobjoogka ka ahaa wareejinta qalabkan ayaa soo dhaweeyay.
oo maanta garteen in gobolkiisii eh, intan waa iska hordhac eh, wasiirku wax weyn buu soo wadaa insha allah Eh, waa laakiin waa nin iska dhalinyarada jecel meeshu arkaba hadduu kabaha gaariga u saaran yihiin hadduu garan u saaran yahay hadduu diriisyo badan iska sido dhalinyarada ku caawiya runtii aad baan uga mahadnaqayaa aniguna aan kula garab taagannahay ayuu gartay maadaama oo xafladaas jirto isagoo marka horeba u bartay dabeecaddiisana tahay inaanu meeshuu tegaya fadhmannaan ku tegin een, inuu qalabkan isboortiga een, gaadhsiiyo dhallinyaradii iyo isboortigii horena boqol jeer u keenay insha allah taasay maanta daaran tahay arrinkani waana bogaadinaynaa insha allah tan iyo tunka badanna way soo socotaa barsaabkana insha allah waxaan leenahay een, ilaahay xilkaa ku fududeeyo aad ku cusub tahay dhallinyaraduna kula shaqaynaysaa wasiir ku-xigeenka ciyaaraha oo kolley qoladayada wadanay meel dheerna ga yaallo magaalaanu degno kolley aanu degno aanu lugaha gelin ama ciyaaro ka qabani ma jirto wasiir baaba abaal baa waxaa u hesheen ayaan inuu wasiir idiin noqdo oo deegaankan kasoo jeedo oo baahdii ciyaaraha uu hogaaminayo aad baan ugu mahadnaqayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka somalilan yuusuf nuux yuusuf ayaa hadallo dardaarna u soo jeediyey bahda isboortiska ee lagu wareejiyay qalabkan
dariiskan waxaan ugu talagalay kooxaha ka dhisan ee, gobolka hawd degmadiisa belgubadle oo runtii ah dhalinyaro isboortiska aada iyo aada ugu fiican oonu jecelnayna insha allahu tartanada ciyaaraha gobolada somalilan marka la qaban doono in iyagoo sidoodiiya oo kubadoodii waxoodii wata ay gobolka kasoo bixi doonaan Een, waxaan kugula dardaarmayaa guddoomiye in wada shaqayn iyo xidhiir aada u fiican uu idinka dhexeeyo bahda isboortiska oo runtii ah bah cududeeda iyo awoodeedaba leh qalabkan isboortis ee la gaarsiiyey degmada balgubadle ee maamulka somalilan ayaa waxa ay ku soo aaday xilli baahi badan loo qabay waxaana loogu talagalay inay ku dheelaan bahda isboortiska ee degmadaasi